bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku haastaysan tahay labada bisha oktoobar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo aan weli kasoo kaban weerarkii deegaanka beriire ay ugu geysteen kooxda al-shabaab oo khasaarooyin kala duwan ciidamadu kasoo gaaray ayaa haddana mar kale habeennimadii xalay waxa ay la kulmeen weerar xoogan oo kaga yimid dhinaca al-shabaab kaa oo la tilmaamay in lagu bartilmaameysanayay fariisinka ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin halkaasi dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in weerarka ay ku bilaabeen madaafiic waxaana saldhigga ciidamada militariga soomaaliya ee halkaasi la tilmaamay in muddo saacado ah weerarka uu ku soconayay guddoomiye ku-xigeenka degmada owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose oo ay hoos tagto deegaanka beriire faarax maxamed cabdi ayaa warbaahinta u sheegay inay iska caabiyeen weerarkii xalay kaga yimid dhinaca al-shabaab waxa uu tilmaamay in dagaal culus goobta ay kusoo qaadeen shabaab madaafiicna ay kusoo rideen balse uu sheegay in ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay si aadaha isaga difaaceen weerarka dhinaca al-shabaab kaga yimid al-shabaab ayaa waxa ay maamulaan qeyb ka mid ah deegaanka owdhegle kadib markii buundada laisaga kala goosho magaaladaasi ay gebi ahaanba jareen ka gadaal markii ay miino ku xidheen waxaana ay hakadgeliyeen isu socodka gaadiidka deegaankaasi ciidamada dowladda ayaa sidoo kale dhinaca kale ka jooga deegaankaasi waxaana kala qeybisaa labada dhinac ee waa labada dhinac buundadaasi oo ay jareen al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya waxay wajahayeen weerar kaga imaanaya goobaha ay ka arrimiyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxay wararku sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay habeenimadii xalay ah si aad isaga caabiyeen weerarka dhinaca al-shabaab kaga yimid booliiska dalka kanada ayaa gacanta ku dhigay cabdulaahi shariif oo ah soddon iyo sagaal jir u dhashay soomaaliya kadib markii la sheegay in uu ku lug yeeshay weerarkii shalay ka dhacay magaalada etmont ee xarunta gobolka alberta ee dalkaasi kanada lama laamaha ammaanka ah ee magaalada ayaa sheegay in cabdulaahi shariif uu ku lug yeeshay weerarkii lagu dhaawacay askari booliis ah iyo sidoo kale dad kale markii lagu weeraray gaari ay ku sugnaa gaari ay dad ku sugan meel waddada ka baxsan saraakiisha booliska ee dalka kanada ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in gaariga weerarka lagu fuliyey laga helay calanka isis sidaasi darteedna ay arrintan u qaadanayaan mid argagixiso sida ay shaaciyeen ra-iisul wasaaraha kanada oo arrintan ka hadlayay ayaa tilmaamay weerarkan inuu ahaa mid argagixiso ciddii ku lug yeelatana sharciga la horkeeni doono haddii ay ku caddaato cabdulaahi shariif in uu ku lug lahaa weerarkan waxa ay noqon doontaa dhaawac soo gaara kalsoonida shacabka soomaaliyeed ee dalkaasi kanada iyadoona in badan soomaalida ku dhaqan dalka dibaddiisa si adah loogu eedeeyo ku lug lahaanshaha falanka argagixiso ee inta badani ka dhaca deegaanada waa goobaha ay ku sugan yihiin soomaalida halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ahaa howlgallo baaritaanaha waxay ka sameeyeen dhowr degmo oo ka tirsan gobolka banaadir iyadoona la baadigoobayo dadka inta badan ku lug leh falalka kala duwan ee kasoo horjeeda amniga ee ka dhaca caasimadda soomaaliya ee muqdisho howlgalladan ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyinka yaaqshiida hirwaa iyo sidoo kale warta nabadda waxaana lagu soo qabtay tiro dhalinyaro ah kuwaasoo lala xiriirinaya falalka argagixiso waxaana tirada la soo qabtay oo boqolaal gaaraysa ugu dambeyn laga soo reebay tiro aada u furayar oo u yar taasi oo la sheegay inay yihiin dadka looga shakiyey falalka amni darrada ah halka intii kale dib xorriyadoodii ay u heleen saraakiisha ammaanka ee baaritaanka qaybta ka ah waxay sheegeen in saacadaha soo hadan warbaahinta ay la hadli doonaan balse qaar ka mid a dadka deegaanka ah oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in howlgalladan ay ahaayeen kuwo aada u culus oo ay ciidamadu samaynayeen guriguri ayayna sheegeen inay u galayeen howlgalka ka dhacay warta nabadda oo lagu soo qabtay tirada ugu badan ee dadka lala xiriirinaya falalka amni darrada ayaa mid ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay waxa uu yidhi
xaafadaha degmada wartanabad waxay ka bilaabeen baaritaan waxay kusoo qabteen dhalinyara dhalinyarada inta badan waxaa laga soo qabtay degmada warta nabadda gaar ahaan xaafid axmed waxaa isugu geema yiraahdo xerka shaacan muumin dadka qaar waa lasii daaya halka kuwa kale oo kogtirsan ay ciidamada la hareen degmada wax qallaasaa kama dhicin mar qura ayaa laga warhelay ciidamada oo baaritaano wada dadka inta badan hadda waa lasii daayay halka kuwa qaar oo kufaro kutirsan ay raafin ciidamada ka xirteen dadka soo qabtay inta waxaa lagu qiyaasay ilaa boqolaal inta badanna waa lasii daayay halka kuwa furuktirsan ciidamada ee la hadeen marka wax qallaasada degmada ka jirna saacadiga soo dhaafan meesha jira waa xaafad axmed gelid iyo xaafad calkinin iyo nabdhagax iyo goobaha ku hareeraysa xaafadaha qaar sida axmed diil oo kale wadooyinka ayaa dadka laga qabanayay halka xaafadaha qaarna ay gudaha loo geliyay maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya oo hore u ballanqaaday in xilka qaadis uu ku samey doono saraakiil badan ama siwa qudhiisa xilka uu ka tegi doono uu ku dhawaaqay in xilkii laga qaaday taliyihii saldhigga degmada xamarweyne ee dhanka booliska iyo kii nabad sugidda isla degmadaasi ka gadaal markii ay wax natiijo ah ka keeni waayeen baaritaanadii loo diray inay sameeyaan waxauna sidoo kale sheegay in weli baaritaanka uu ku soconayo dhowr iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda iyo booliska oo qayb ka ahaa ciidamadii joogay bar kontarool oo aan ka fogeen goobtii lagu dilay allaha u naxariistee xogeyihii ururka haweenka qaranka soomaaliyeed canab taasi oo khamiistii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada muqdisho kadib markii gaarigeedii lagu horjaray gaari kale kooxaha dilka geystay ayaana ka baxsaday goobta iyadoo ciidamada ammaanka ah ayay halkaasi ku dhowaayeen mana jirto wax shaqaaqa ah oo goobta ka dhacday oo ay sameeyeen ciidamada xataa dabagal haddii ay ahaa lahayd taliyaha ciidanka booli waa wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaana arrintaasi si adag kaga carooday waxauna sheegay intaasi ay tahay midaan la aqbali karin ayadoo wadooyinka qaar ee jidcadayaasha degmadaasina ay xiran yihiin in falal amni darrada la geysto dabadeed lagu baxsado goob ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ah ee dowladda soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudugna waxa uu xaalad deg deg ah geliyey deegaanada maamulka galmudug ka gadaal markii ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi in xilkii ay ka qaadeen madaxweyne axmed ducaale geele xaafa wareegtadan ayaa waxaa lagu sheegay in xaalada deg deg ah inay soco doonto muddo saddex bilood ah oo ka bilaabanayso bishan oktoobar iyadoo oo arrintan soo rogay dhammaan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo xaalada deg deg ah ayaa waxay awood dheeraada siinaysaa maamulkiisa isagoo faray ciidamada in ciidamada kala duwan in ay fuliyaan amarka arrintan ayaa waxa ay sii cakaraysaa xiisadda siyaasadeed ee haatan ka dhex jirta deegaanada galmudug waxaana baarlamaanka galmudug uu haatan u muuqdaa mid u qaybsamay laba garab ka gadaal markii ay sameeyeen xilka qaadis kala duwan oo laba dhinaca iyadoo dhiba dhinacna uu taageeray wareegtada soo baxday waxaana ay u muuqanaysaatan mid xiisadda sii kicinaysa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee ku sugan cadaadana ay ku guulaysteen in ay magaalada ka qaadaan ciidamadii ku sugnaa ee ayagu sida aadka isaga soo horjeeday sida wararka aynu ku helayno warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer isniinimadan waa naga intaa intaynu dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo